بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مضى ليالي يمروين مرت الشرف تاخر سكوتي بدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كنت ما أنت دمانتن ارتوحي ما هذا الثوار إسكاله إلهي بأسكاله إنه النبضة ما أنت هكا سكوكي كاني alwadii lixaad ee qaranka somalilan ay ganacsatada ku soo bandhigayeen cid waliba halkay hawsha marinayso waxaa kaloo ilaahay mahadiya oo dhammaanteen inoo farxada inaynu aan ka soo qayb galno carwadan quruxda badan leh aan ku bandhigayno ama aynu caalam ku tusayno halka maanta nabadeenna iyo horumarkeennu u marayo marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo ku hawlanayd bilaha u dambeeyey siday u dhici lahayd maarata carwadan sida fiican loo soo agaasimay waxaa kaloo mahadnaqayaa walaalkeen cali cumar guuleed oo isna madashaniis maarata diyaariyey kana qayb qaatay horumarkii dalka oo aynu dhammaanteenba haradaa ka joogno waxaa kaloona mahadnaqayaa wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda warshadaha oo iyaguna maarata wasaaradaha maarata hoos yimaadaan ama la xidhiirka laleh dadka ganacsiga runtii waxaanu aad iyo aad waxaanu ugu faano maanta oo aan ka wanaynoo hayn maanta oo carwadani maanta ay tahay carwadii lixaad oo mid walba midda kale ay muujinayso isbeddelka dalka socda iyo horumarka maa dalku ku tallaabsanayo sanadba sanad ka dambeeya ganacsigu waxaynu ognahay waa lafdhabarka dalka wuxuu ganacsigu wax ka taraa wanaagsan ama ganacsiga furfuran ee horta ah ee sida dastuurkoo dhigayo somalilan kusoo caanamaashay muddoa dhawaatanka sannadooda wuxuu ganacsigu kobciyaa dhaqaaluhu kobciyaa wuxuu wax ka taraa shaqa abuurka wuxuu maarata muxuuha wax ka taraa nabadgelyada meel ganacsi jiro oo shaqa abuuranto waxaa nabadgelyaa jirta ka dawlad ahaan anagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan dhiiri gelinno hawlahana fududayno shuruucdana inaan dhammaanteen haddaynu ganacsata nahay iyo haddaynu maarata shacabka nahayba shuruucdayna kala hagaysana inaan wada dhowrno waa midana wada taalla waynu aad isku ixtiraamno oo maarata iyadoo ganacsiga xor yahay haddana waxyaabo badan baa jiro oo aan loo baahnayn oo farlaa fara badan ama inay isdul fuul ka dhaco oo ummadda maalkeedii cidlo ku khasaaro oo waddanka hadday laba warshado ay maaragtay kaga filan yihiin dee in waa la keeno loo wada keeno oo dabeedna lix warshado intoo la keeno lixii qoloba dee lix shirkadood oo somalilan dirisa in hantideediiba ay maarata naga wada fadhiistaan uma baahnin taa qudheed waxaynu u baahanaha shuruucda inaynu dhowrno oo wixii lagaaga horreeyo ee suuqa hortaa soo gala inaad istadi la sameeyo oad ogaato inay shirkadahan kaa soo horreeyeen ama laba kabane ama saddex kabane hadday fiil kaaga soo horreeyeen aad ogaatay ma ma ma intaas may ku filan tahay ma ma ku laakiinse hebel baa meesha wax keenaad ma keento waa looga qor badan yahay waxaa kaloo runtii aanu si aan u dhiiri gelinno ama dalka dhaqaaladoona soo gelinno maadaama aynu nahay dal aan nin wali la ictiraafsanayn oo wax badan damaartay ay naga horjoo caqabado bay naga haystaan ictiraaf la-aanta iyo beesha caalamka inaan ka mid noqonin hadda ilaahay mahadii inagu isku tashigeen isku tashanay dhowr labaatan sannadood aan meel fiican ku marayno wasaaradda ganacsiga waxaa lagu daray xafiiskii maalgashiga maalgashigaasi waxaan u dhiiri gelaynaa oon har iyo habeen baa u soconnaa in hantida caalamka ee haabaysa ee maaragtay u baahan inay helaan iyagoo fursado halkan yaalla inay ka faa'idaystaan innaga inooga faa'iideeyaan inaan ku dhiiri gelino soo jiidno macnuhu ganacsatada waa inu fahmaan yani haddii maalgashi la soo jiido ganabalakala sharikado waaweyn oo inaga awood badan oo xagga dhaqaalaha oo inaga cilmi inaga aqoon badan noo hawgi haya ina waxaad ogaataa dee labada saddex boqolee milyan afartan boqolee milyan dadka lagu maalgeliyaaye qof kastoo ganacsada albaabkiisa igu tegaysaa qof kastoo ganacsada ah albaabkiisa igu tegaysaa sababtoo ah lacag dalka la geliyaaye siyaabo badan bay maartay ama u galaysaa qofka si toosa ama si dadala soo galaysaa marka anagu waxaan ku hawlanahay sidii loo soo jiidan lahaa ganacsiga caalamiga iyo shirkadaha caalamiga inay dalkeena maalgashadaan wixii fursada ee maarata inagu aynu maangasho karaynana waxaase wasiirku sheegay waxaanu biriyootiga siinaynaa shacabka reer somalilan ama gaarsa reer somalilan sharikadaha ku dhoodo qaar qaar baa ogol inay maaratay beersatay siiyaan oo ayna wixii wada qaadan ama boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba soddon ama boqol kiiba afartan inay siiyaan ogol kuwa ku dhow waxaan aad baan u dhiirigelinaa shirkadda ogol inay maaratay dee know-how maarata aqoontii haysa dhaqaale haysa haddana ogol haddii ay dee boqol kiiba labaatan inay dadkeenii maaratay ku darsan ogol oo ay ka faa'idaystaan aad baan u soo dhaweynaynaa marka waxaan dhammaanteen inagu boorin inagu boorinayaa inaan gacmaha isqabsanno soomaali waxtaa gacmaha wajir wax ku gooyaan nabadeena wada ilaashanno hadday wax dhiman yihiin annagu waxaan isleenahay muddada saddex saniya barhka ah ee xilka haynay aad bay wax u bedesheen baan isleenahay waxba hagratirisma lihin haddana bini aadam baan nahay oo bini aadamka mar walba dhaliin la waayi maayo dhaliinshisa waxay ku qurux badan tahay inaynan dalka iska duminine aan iswaxsi wanaagsan oo miidiya isku soo marino oona qoraal isku soo gudbino oona aysan rabshad iyo wax dhibina geliya aynaan ku tallaabsanin baan ubaayan idigu dhiboorinayaa waxaan utii sheegayaa maalintii dhaweyto arrinta maarata mudaharaadka dhacay waxaan qabaa booydaha unbaa waxaan kiciyey dhibaato kalema dhicin booydaha ku dhooduna waddo khaldan unbay mareeno haddii la yidhi maanta dalkii hala dhiso oo cashuurtii caadiga la qaadayay wax la kordhiyey waddanka ma jirto waxa la kordhiyey waxa weeyaan cashuuraan nidhi maadaama aynu intaa oo sannadood caalamkii aynu ka weyna ictiraaf aan dalkeennii innagu dhisanno oo lacag yaroo badnayn oo markay isku tegto lacag badan noqonaysa aynu dalka aan waddooyin ku dhisanno dowladuhu hadday adeeg ka shaqaynayeen tixgelintooday leeyihiin oo binaadanka adeegga dowladuhu haddayna kabinna waa inaan laga dhowro cashuuraha oo waxyaaba badan lasla eego laakiinse waxa qurux badnayn iyagoonan shoo bare samayn iyagoon dadkii haraad ku dilin inay yimaadaan bahayd waxaa la rabay waxaa ahayd lixda bilood saddex boqoloo kun baa la yidhi baabuurka saddex tan ka badan markaa dhan u egto bisha dhan waa konton kun dee konton kun oo shilin ninkaa shoo baraha samayna booddu kontonkaa markaad sii qaybsan calaamaado qaybso waa kun iyo toban boqol oo shilin horta mushkiladayna haystaa waxa weeyaan ummadda reer somalilan ama dadka ganacsadu markuu wax diidaya inuu been ku xoqdo maaha haddii isaga cashuurtaasi foostadiisii soddon shili saaraysay inuu saddex kun kordhiyo dhaxaara weyaan kun iyo toban boqol haddaba qaybso maanta inuu soo dhaamiyo afartan foosto ama konton foosto foosto waxay kuwanaysaa afartan shilin dee afartan inuu u saaro dadkiisii tabaalaysnaa dhibaataysnaa ul biyaha cidhiidhi ku helayay inuu afar kuu saaro de meesha xaq maaha abashadase waxa qurux badan inu soo gaadhsiiyo waxaase raalkii soo bishaaraynayaa biyaha inaan ka qabeeli doonno insha allah sanadkaa daryaaqadiisa aan maanta ku jirno bilowgiisa ina biyayna soo gaadhayaan waan u ballan qaadinaa ummadda raagaysa ee hala samro labadii waa isbarbar wadnaa biyihii ka imanaya xumba weyne waa la bilaabaya insha allah sida ugu dhaqsaha badan leh kuwii kale xagga ka imanaya maaratay inaga caawisay midooda yurub iyagana way socdaan ha iska jiitamaan oo taqaanaan dee international community kolley ama hay-adaha caalamigu wuxuu iska jiitamaa laakiinse ilaa sanadka laba kun shan iyo tobanka labada biyaba waxaan qabaa kan uu soo horeynayaa weliba waxaan ku bishaaranayaa bariga iyo oogada hargeysa inuu biyahani ugu dambayn sanadkan dabyaaqadiisa inay soo gaari doonaan hargeysa qaybta labaad ee midooda yurubna sanadka laba kun shan iyo tobanka insha la dhammaan doonaan marka waa la doogayaan la dacaroon baan lehay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu